bismillaahiraxmaaniraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal hamiinfa ilaa ka dhowaada qodobada warkeen hamiinimo ee idaacadda warsansiin hayta hamiinimadana maxkamadda ciidamada qalabka wada ee soomaali oo geeka xukuun dil ee karedii askari ku tirsan ciidamada booliiska soomaaliya maamulka koonfur galbeed oo xaqiijiyeen intii degmada tiyeeglow iyo lagu wareegeen al-shabaab gudoomiye ku-xigeenka degmada bardaal ee gobolka baayo ku hadalay waryaabooyin qabsoomi degmada muddada iyo shaqadan wadeen ah dowladda soomaaliya ku hadalay weerarada shabaab iyo kujeysidaayeen gobolada soomaaliya maamul goboleedka jubbaland oo tunasiib dareerka tilmaamay dagaalada ku dareer gaalkacya madaxweynaha puntland oo kulan la qaaday bulshada rayidka ee magaalada boosaaso puntland oo ku hadalay la wareegitaanka daacish degmada qandala etoobiya ooiyo ku hadalay kubahowga soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsansiin haytoy baa ku mid ahaa daacish oo soddon qof oo shacab ee ka dili afghanistaan iyo weliba dowladda oo ku baahayta maxkamadda i c c ee heega
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
amiin fayle dhugunsadayaal hamiinamo arbaa ow khamiisnaha galahayda taarikhdan iyo ka eedanta labaatii lita bilo oktoobar sanadka labada kun tumiyo litahaana soo bahayeene qodobadii warkeen oo kooban ay haddana ka dhawaada yoogii oofisanga maxkamadda ciidamada qalabka wada ee soomaaliya geeka xukun dile waybaaye karidaya askari ku tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya labaati afartii bili afaraad ee sanadkan qof shacabe ka deli degmada buurhakaba siduuse qodob wareedkan ninkafiiriya waryagana sid ali muuse maxmed tera
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qeybteeda lixdanaad ayaa maanta xukun dila ku riday askari ka tirsan ciidamada booliska oo si bareera u dilay qof shacab ah oo ku sugnaa degmada buurakaba ee gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed askariga la xukumay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray ibraahim cabdulaahi aadan waxaana uu labaatan iyo afartii bishii afraad sanada labada kun toban iyo lixda si bareera u dilay qof shacab ah oo lagu magacaabi jiray nuur mukhtaar xuseen xilli uu ku sugnaa degmada buurhakaba ee gobolka baay xukunkan askarigan ayaa waxaay ku dhawaaqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qeybteeda lixdanaad adeed taariikhdu markay ahayd afar labaatanka bishii tobnaad laba kun lix iyo toban saacadduna ahayd tobankii subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwad qaabadkii loo haystay eedaysane gacan kudhiile dable daraawiish ibraahim cabdulaahi aadan guumow loo yaqaano ina xabiibo isaaq xuseen saddex iyo labaatan jir ah ku dhashay degeen buur hakaba ka tirsan ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya degmada buur hakabo kaasoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo eedeeyey in uu si bareer ah owlaka ah u dilay marxuum la odhan jiray nuur mukhtaar xuseen inaa nuuriyo xafow cismaan soddon jir ahaa taariikhdu markay ahayd afar labaatankii bishii afaraad laba kun lix iyo toban kadib markii uu qoorta xabado aaga forty seven ah kaga dhuftay isla markiina uu u geeriyooday isla markiina uu ku geeriyooday isbitaalka degmada buur hakaba wuxuu kaloo dhaawac u geystay nin la yidhaahdo oday cisaaq dilkaas wuxuu ka dhacay degmada buur hakaba doob dheer kadib maxkamadda markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xeerlaalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneyd aayadda boqol toddobaatan iyo sideedaad suuratu albaqara aayadaha soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suuratu almaa-ida iyo qodob qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka sagaaliyo tobnaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhegaysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda mid midna uu weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda ka caddeeyeen in marxuum nuurow mukhtaar xuseen uu si bareer ah u dilay eedaysanaha islamarkaana qoorta ugu dhuftay xabado aakin forty seven ah markay dhegaysatay markay dhegaysatay doodii qaranka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile gacanku dhiigle dablet daraawiish ibraahim cabdulaahi aadan oo loo yaqaano guumow uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo ogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum nuurow mukhtaar xuseen ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq
xukunkan askarigan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa la filayaa in ciidamada xoogga ay si ugu dhaqsiyaha badan xukunkan ugu fulin doonaan askarigan la xukumay si looga hortago dhiigga shacabka ee sida micno darada loo daadinayo ciidan mahadsan tasiid cali maamulka koonfur galbeed soomaaliya way baayo idaacadda warsan xaqiijiyana anti degmada tiyeglow iyo lawareegan al-shabaab degmada tiyeglow ee gobolka bakool oo maalmoganba ku teeganayday obsawing oo ku wajahan anti degmada tiyeglow iyo lawareegan ururka al-shabaab iyo geeka degmadaas way bagaan ku hayntae sawing aan la wareegay ururka al-shabaab wasiirka dhaqan celinta iyo tababarada maleeshiyaadka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed eelay iyo warbaahintan sheegay inta ciidamada koonfur galbeed haan etoobiya iyo dowladaba iyo banayaan tieglow islamarkaana oo lagu wareegeen al-shabaaba wasiirka iyo weyba uu sheegay intii maamulka koonfur galbeed iyo ka nagadaayaan degmada tiyeglow ee gobolka bakool islamarkaana iyo marden baan la wareegi doonaa al-shabaaba ciidamada gabdhiidka ay kusoo galeen dalka dowladda soomaaliya mas-uuliyadda lahayd annaka ma lahayn koonfur galbeed ahaan marka mas-uuliyaddaas dawladdan la weydiinaya insha allah marka waxaan u aragnaa arrin aan ficneyn aan u aragnaa waa dhibaato badan in dadka la cidleeyo waxaan u aragnaa arrin aan ficneyn insha allah meeshaan ku jihaysanahay waqtiyo dhowna waa idinkala soo hadli doonaa insha allah ciidamada etoobiya iyo bilaabeen antiyo ku bahan gobollo kumid ee soomaaliya sida bakool hiiraan galgaduud iyo meelo kale wararka qaarna waybayo sheegahana anti ciidanka etoobi ayoon ku mid hayna amisom iyo kanagada doonaan dalsho kureed markii dalsho iyo ku-teeganta kacdo rabshadu wedadanga dhina kalena guddoomiye ku-xigeenka degmada bardaale ee gobolka baaya ku hadalay waryaabooyin qabsoomi degmada muddadiiyo shaqadan wadanga warbixin arrintaas ku saabsan way bandhighaye faysal dhaaye xuseena maamulka degmada bardaale ee gobolka baaya weliba usa markiin kahoreytiisu ku hadlay walyaabayn qabsan muddadiisu halkasan usa jari guddoomiye ku-xigeenka degmada bardaale ali adow isxaaq ee weliba usa faahfaahinsu kubii horumaradii ku sameyn degmada sida ammaanka iyo isdhexgalka bulshada ali adow oo ku hadlo weliba usa eray xilligii use wareejiyey mise la wareegay xilka bilisyada lama kontomo ishanta ee dhammaad dee ilaa iyo haatan oo hata laka jara bili tomanaa labada kun iyo tom ilata wayba arag hore waxyaabo badan aan qabsoomay wayba kumid ahaa dhanka ammaanka oo eed juhdi badan aan ka biyeen maamulka degmada oo kaashada hay-adaha ammaanka qeybo jo shaldoon intii dhiiday ciidan degmada bardaala lata dowladda koonfur galbeed tababar ku furta degmada bardaale kaas oo juhdi fara badan maamulka degmada geliy ilaahay idin sheegna ka guulaysadii ciidamadii iyo hayna degmada bardaale ammaansheesa rasmi ah xaqiijiyeen wayba arag hore degmada bardaale degmada bardaale shacab she waa shacab eedan dowlad jeel shacab nabad jeel shacab oo dowlad jeel shacab eedan ka faraxsan ee dowladnimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed ee isdhexgalka bulshadana wayba arag hore degmada bardaale way bilaawtay bilow fayl oo ah lakadayda kor wayba dhisnay wayba sameynay isdhexgal bulsho gudoomiyaalka xaafadooyinka wayba lan dhisay mise lan sameeyaysa rasmi ah waybaana taas ka suura galay isdhexgalka bulshada iyo isku xirnaanta maamulka degmada iyo hay-adaha ammaanka iyo bulshada bardaal ka dambeyntii ali adow iyo weliba is sheegay intii hore jeen doorasho qof iyo diinti ka dhidi degmada bardaal ee gobolka baay heegsigaana way iyaa intii una shacabka degmada bardaalna geysina cod iyo qof oo si xur mas-uuliyiintiiyo iyo degmada bardaale maamulkii unan bedeli lahay iyo wax ka dooradaan iyagoo injarna wal cadaadiis ah iyagoo injarna meelun ay kursiga maku kahaan insha allahu tacaalana dhawaagno la fala doona maadaama bilow fayla degmada bardaale dhanka ammaanka iyo isdhexgalka bulshada ku bilowday shacabka degmada bardaale iyo wax ka xulodaan maamul iyo materow iyoona raalli ka-iin aan hayna magacaawis iyo inti geysino eed hankaan aan ka weyni ilaa iyo waqtigaasta ku diirowna way inka dhabar adeega doonna ee warwalbo dhibaato ay culeysana laku muddadiisu jari maamulka degmada bardaale iyo weliba uus horumaro shalduunsu ku sameeyay degmada iyo oo haddii hilkasu ku meel gaaraya u haayaan
madaxweynaha puntland iyo wayba uusa kulan la qaaday bulshada rayidka ee ka sugan magaalada boosaaso madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas iyo kulan la qaaday isimada ogaashada walgorodka aqoon-yahanada iyo ganacsatada weybana kulankaas ku dhiyaya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga doctor cabdiweli gaas iyo kulankan uuse la qaaday bulshada rayidka ee gobolka bari weyba uuse ku weheliyayay gudoomiya gobolka bari mudane yuusuf maxamed waciis duqa degmada boosaaso injineer yaasiin ku-xigeenshey iyo saraakiil ku tirsan madaxtooyada dowlad goboleedka puntland kulankan oo geeka madaxweynaha puntland qaadi qaybo shal duwan ee bulshada rayidka iyo weyba ku saabsanaya xog warar xaalada dalka ku jara iyo sidii abaarowbi dadka saameeytay dhanka gurmad lahaayeen madaxweynaha puntland oo kulankan furiya weyba uuse ku hadalay xaalada siyaasadeed dhaqaalo horumarinta kobciyaalka dhaqaale iyo difaaca xuduudo dowlada puntland isaas oo kale sidii si wadajir lana isku kaalada lahay difaaca iyo midnimada jiritaanka maamul goboleedka puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaal oo si faah-faasan ku hadalay horumarinta kobciyaalka dhaqaalo dalka iyo sharaxaad dheer kubi dhamaystirka wejigii lamaad ee garoonka diyaarado ee magaalada boosaaso bileeryowka dekada magaalada boosaaso mashruuca biyogelin ee magaalada boosaaso jidka ceel daahir ceerigaabo dayaatirka jidadka garowga ee gaalkacyo iyo garoonka diyaarado ee magaalada garowe oo meelgebagabe u samarahaya dhina kaleed madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaal oo la hadalay oo ku hadalay la dagaalamowka kooxda al-shabaab ee ku dagaalamow buuro galgala iyo adkayowka difaaca xuduudo puntland iyo sheegay inti lambahanyi inti dowladda iyo shacabka iyo iska duubnaadaan si lanka guulaysada cadowga isimada ogaashada walgorodka aqoon-yahanada oo kulankaas goobjoog ku haayaan iyo madaxweynaha kulansho kulankaas hadaladii usaaka jeediya ha ka dhawaayeen dhina kalena maamul goboleedka jubbaland iyo weyba to nasiib daree ka tilmaamay dagaalada ku dareeran gaalkacyo sida warkan kismaayahaninka ka warmahay daawud alqasaala madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud lugadheere oo la hadlay warbaahinta ayaa nasiib darre ku tilmaamay madaxweynayaasha labada maamul waa puntland iyo galmudug in ay sameeyaan wax laga xumaado waxa uuna sheegay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland in dagaalka ka soconaya gaalkacyo uu yahay midda siyaasadeed islamarkaana ay ku xayiran yihiin dad badan oo dhibaatooyin kasoo gaaraya dadka ku dhaqan gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay in masiibo bini-aadanimo ay kusoo wajahday dagaalkani ka soconaya magaalada gaalkacyo oo baaqo usoo jeediya ayaa waxa uu kula dardaarmay inay si degdeg ah ay ku joojiyaan madaxweyne cabdiqaadir xaaji maxamuud lugu dheere oo arrinkaasi ka hadlayana mar uu la hadlay warbaahinta waa hadaladiisi ka mid ahaa waxaa nasiib daraa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug oo maanta mas-uuliyadda ilaahay intaalee ku aaminay inay xallin waayaan khilaaf yar oo dhexdooda ah oo sababa oo sababa in dhimasho barakac qalqal siyaasadeed qalqal wada noolaasho qalqal dirisnimo intaasoo dhan waxaanu soo jeedinaynaa lagu bedelo wada noolaasho iyo saafgarad waan garanaynaa magaalada gaalkacyo dagaalada sokeeye goobihii ay kasoo bilowdeen waay waxaan aad iyo aad ugu haweyneen in walaalaheen inay waayaari ku noqdeen wixii dagaal ee colaada soo maray maanta waxaan rabnay inay gobol u noqdaan nabadda wada noolaashada isdhexgelinta isqadirinta dirisnimada dowlad goboleedka jubbaland iyada u kala harin una kala hari doonin haddana diyaar u ah arrinka hore bay u gashay meel wanaagsan ayaa laga gaaray oo saafgarad ah haddana waxaa diyaar u nahay in wadahadal nabadeed aan kusoo tabaalno dhex galno xabajoojintaa ka qayb galno wadahadalkaa ka qayb galno meel aan isugu keenno annagoo ilaahayga boqorka ah garabsadeenno kaasanayna waxaan diyaar u nahay dhiiga waalaha ilkala joojiyo waxaa nasiib darra daawud cismaan alkhasaala raadiyaha warsan magaalada kismaayo dhina kalena maamul goboleedka puntland iyo weyba ayaa ku hadalay la wareegitaanka daacish degmada qandala kooxda daacish iyo si puntland lagu wareegtay degmada qandala ee gobolka bari kuliyeed weerar iyo geeka ka qaadeen degmadaas gudoomiyaha degmada qandala oo la hadalay warbaahintiiyo sheegay intii daacish iyo qoobsadeen degmada qandala islamarkaana iyo isku kubaheen ciidamadii maamulka puntland ee meelas ka sugnaayeen gudoomiya sheegay intii maamulka degmada iyo isku ku rooreen degmada kuliyeed markii kooxdaas iyo hagale inta badan xaafado magaalada qandala ee gobolka bari jaamac axmed quurshe iyo sheegay intii kooxda daacish iyo calinsho ka teegatay inta badan xarumo maamulka degmada qandara ee gobolka bari dadka deegaanka iyo obso badan hala wajaad waybana dadka qaar iyo ku barakacena manateedyo هذه ما أنا توجد أصاقي كلا لا تسوح نو ما داعش ولا ما مصدق أنا واحد يوم بوساس على شيء ما شدقين ده هذا ما ربنا نحروا هذا الرد الرد السرقة الحرمين كلا وصارها مراس ونقطة هنا على مقصاين مجد ما شعب وضحايا شعب وصيغة مخرج قد وضحايا يرى وضحايا الشعب وجه وشعب رايس يكعر لين اه ان شاء الله حويان waa in la dagaalamo maalinta xalkana waa arrintan waxaan waxaan si meela ay joogeen meelo kamid a deegaanadaas ay horey u joogeen marka dee kuwa daacishka iyo kuwa al-shabaabkana isku mid maahayno laba group ay isku ahaayeen saasay keenta marka inaan iyo kuwaan kuwii daacishka ah dinaca beriga ah beriga ku yimaada magaalada qandala ayaa ku mid ee magaalooyinkanka muhiimsan puntland waana magaalo xeebeed boosaaso anjarta toddobaatan shan kilomitir dhinaca bari dowladda federaalka soomaaliya weyba ayaa ku hadalay oo ay sheegtay intiya ku horseedasa weerarada shabaab iyo ku jeesidayaan gudo soomaaliya faafaahintan zaare sulaymaan mukhtaar yanin hayta iyo bilowgii laha dhaafa iyo korraayeen weerarada al-shabaab iyo kujeysidaas gudo dalka soomaaliya ee weyba dowlada soomaaliya ee hadda sheegtay intiya diyaaringa tantiya ku horseeto weerarada al-shabaab iyo kujeysidaas gudo dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlada soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye oo warbaahinta la hadalaya sheegay in ciidamada dowlada soomaaliya iyo haddana diyaarsan yihiin intay ku horseedaan weerarada al-shabaab iyo ho abaabulaayeen wasiir maareeye saas oo kale sheegay in ciidamada sirdoonka soomaaliya ha gudbiyaan xog ku saabsan al-shabaab taasoo sahlaas inti lagu horseedo weerarada al-shabaab kooxaha argagixisada ah ee soomaaliya sidaad la socotaan hadda dhagartoodii waxay ku hadhay oo keliya inay markay muddo joogaanba meel ama shacabku urursan yahay ama dowladda ay leedahay ciidamadu ay leeyihiin inay qarax la beegsadaan waa waa daciifnimadii ugu dambeysay ciidamada qalabka sidaana siyaalo badan oo sirdoon leh oo oo operation leh ayay ugu diyaar yihiin inay soo afjaraan tallaabooyinkaas argagixisadu ay la beegsato shacabka soomaaliyeed oo soomaaliya ka dhigaan meel argagixisada ka sifaysan oo nabada al-shabaab iyo maalmoogi laha dhaafay lama jabaareen qaraxyada iyo saasoo kale weerarada iyo kujeysidaayeen gudo dalka soomaaliya waa in inka dambeeyay weerarkiiyo shalay ka qaadeen saldhigga ciidanka dowladda jabuuti ee ka taala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan weli warkii haminamaya dhugun sidayaalka guda jarna etoobian weybaya ku hadalay kubahowka soomaaliya ciidamada etoobiya weybaya ku hadalay kubahowka soomaaliya al-shabaab iyo weybaaye faa-iidobin inagatay kubahowka ciidamada etoobiya ee deegaanada qaara wasiirka warfaafinta ee dowladda etoobiya iyo ku hadalay sababtii oo ciidanka etoobiya dalka soomaalin ku bahahayana weyba uu sheegay inti dhammaan ciidamada yoon ku mid hayna amisom iyo ku baha doonaan soomaaliya roogitaankana soomaaliya iyo ee lamano lama kun oo askariyeen oo ka jarta amisom iyo eri wasiirka warfaafinta etoobiya weybana uusa oo hadalshay wadantaas ka daray weyba intaas dheer dhowr kun oo askartaan ee haana su caawiyaan amisom ee ciidanka dowlada federaalk ee dagaalka kala jara al-shabaab balse saduuna marar badan horeyn sheegnayba askartaana ku tirsan amisom weyba ayaa soomaaliya sii roogi doonana inta ku dhuman muddada howlgalsho balse qasabma ee antio milaasa noo roogaan ciidanka kale ee amisom hooseedayaan iyo eri markaleeda wasiirka warfaafinta ee etoobiya iyo xaqiijintay ciidamada iyo ku baheen deegaanka halgan ee gobolka hiiraan waaniyo haayeen haana uun ku mid hayna amisonga ciidamada etoobiya geeg hiraabtii hora weybaayo isku ku baheena deegaanka waa degmada tiyeeglow ee gobolka bakool weybana sheegananta ciidamada etoobiya iyo miilasa isku ku baheenga dagaal yahana al-shabaab iyo markay bili wareegeen magaaladaas kureed markay ciidamada etoobiya haan soomaali biyo isku ku baheenga ciidamada etoobiya oo ku mid ee howlgalka amison iyo weybaayo ku baheena dhinaga degmada xudur ee gobolka bakool sida dadka roogaan miilas sheegahayaan warbaahinno degmada tiyegla weybwa magaalo istaraatiiji weybaana iyo iskhiiraase gobolada hiiraan iyo bakool weybaana qiyaasii sagaalan kilomitran jarte magaalada xaruntan ee gobolka bakool ee xudur saasoo kale weybaayo boqol iyo afartan kilomitran jarte magaalo madaxda gobolka hiiraan ee beledweyna ciidamada etoobiya weyba bilooyinkadi dambeeyan ku baheena deegaanada eel cali mukakori iyo halgan ee gobolka hiiraanga dhinaca gobolka bakoolna weybayo iskugu beena deegaana rabluur buurdhuxunla iyo garasweyna dhinaca gobolka galgaduudna weybayo ku guurana deegaanada budbud iyo galcadda bahitaankan ka dambeeya ee degmada tiyeglow iyo koesiyo oo dowladda etoobiya iyo wajahan dalsho amayo ku dareeraan mucaarada hoogan iyo mudaharaadyo rabshadu weedaan oo khasaare dhaliidee meelo warkaas ku dhungunsada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo sarkaal sare oo ku tirsan dowladda afghanistan iyo weyba uuse sheegay intii ururka la magbatay khilaafada islaamka iyo soddon qofka dili bartamo dalkaas sida uuse sheegay sarkaalkan dalka dadka la dili weyba yohayana dad shacabe waraantii bilan lagu afduubaday meelaas gudoomiye gobolka weyba uuse sheegay intii taliyo kumid e daacish la dili kureed ama dagaal dhexmaray booliiska iyo dagaalyahanada kooxda daacisha ka dambeyntiina dowladda gambiya ayay sheegtay intii gebi ahaanbaya ku bahaaso maxkamadda dembiyada adduunka ee heega gambiya ka tilmaantay maxkamadan dembiyada toonteegan dadka afrikaanka shaleediyo ee tallaabadan iyo dowladda gambiya qaadi weybaye ku horeeyey dowlado koonfur africa iyo burundi oo yoona sheegan intii ku bahen maxkamadan madaxweynaha dalka gambiya dalkaas xukumi tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaaliyo afartii xidligaasoo xukun militari ka qobsadee bilo disembar yar laka wada inti dalkaas gambiya doorasho kudhiida weybana jarta inti lihire xubnoogii mucaaradka xubno mucaaradka yar laka eedaya inti oo ku qeyb galayaan dibadbaxyada iyo sharcigan lahayna hay-ado xuquuqul insaanka ayee xarigga mucaaradka ka tilmaantay to xadguduba ka ee xuquuqul insaanka warkii isinkula dareerteen dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkaga warkan way baasin saartay islamarkaana tasinkula dareersiiseen shukur ismaaciil axmede way banaan mahadnaga ee saabti war kuwa kale qayb qaatinan alaalananki warkeen dhaafa warsan radio com iyo warbaahinta koonfur galbeed iyo reedanku fiirsida koraganti warkan kale lamida reedanku kulmaana dhugunsadayaal way baasin gurtabaana sidaas iyo hamiin fayda